bood cabdulle magan oo ah xildhibaan hore uga tirsanaa dowladda federaalka ayaa isagoo ka hadlayay shirkii uu dhowaan ku baaqay xasan sheikh sheegay inuusan ahayn mid qabsoomi kara waxa uu madaxweynaha dowladda federaalka ku eedeeyey inuu kala geeyey colaadna la xirtay maamul goboleedyada shirkii uu dhowaan ku baaqana uusan qabsoomi doonin xasan sheekh maxamuud shir buu cilaamiyey uu leeyahay shirin wada hadal oo wada tashi oo nabadeed baan iskugu baaqay maamuladiina u qabanhaya maamulada shirka aad u qabanayso madadaa isu fiyeydihiin baa tihi mase laba maamul oo aad fogaysay oo jibitaankoodii kala dirirtay oo waxaa ogaa oo juhdi ah aad ku bixisay hadday calaf tahay iyo hadday ciidan tahayba dhibaatadii baaxaddaa la ekad oo aad geysatay ayadoon laga wada hadlin sababta la iskugu imaan karo guurada ugu baaqaysahay maxay tahay adeertaa iyada ah hadal afwaay wey waa war malagii gala wey waana ku qaldan tahay wax shirahood ku baaqdayna ma jiraan cidaad u yeeratay oo kuu imaanaysana ma jirto cidaad ka tagtay oo wax aad u dhimaysahayna ma ay jirto duulaankii iyo colaaddii aad kusoo qaaday iyo waxaad ogeyd oo ciidanka soomaaliya aad bahdilka ku samaysay iyo dhabarjabka maamulkaad u geysatay weeye kuuma soconayso mana shaqaynayso puntlandna kuu imaan mayso jubbalandna kuu imaan mayso waxa uu sidoo kale sheegay in xasan sheikh uu boob iyo bililoqo ku wada hantida dadka islamarkaana uu iibsaday dhulkii danta guud loona baahan yahay in laga hortago arrintaas dalka soomaaliyeed badbaadi u baahan yahay sheekh shariifow xagga ka hadal jubbalanday xagga ka hadal buntlanday xagga ka hadal dhinac cabdishakuurow xagga ka hadal farmaajow xagga ka hadal wax shaqaynaya ma ah waa kala tegay dalkaana ha laisku soo celiyo hantidii ummadoo lahayd waa dhuntay dadka qaadanhayo hantida ummadda oo lacagaha kala baxayo isbitaal martiini inuu baac yahay baan maqlay shalay wasaaradda arrimaha dibadda la gada maanta martiini waa baac ninka sharci darrada ku gadanhayo oo jeebka ku shubanhayo oo hantidii ummadda oo la fiirsanhayo oo dadkii masaakiintaha bara kicinhayo oo dalka iyo dadka u dhashay oo dowladda irdooda u arxanta la doonahayay ay ka nixinayso oo waxay halkay ku jiramayaan ummadda soomaaliyeed sidii loo badbaadin lahaa kulan deg dega in laga sameeyaan soo jeedinhayaa idinkuguna baaqahaya madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud ayaa muddada uu xilka jooga waxaa marar badan lagu eedeeyey inuu dhacay dhulkii ay lahaayeen dadka rayidka ah ee degan magaalada muqdisho isagoo xitaa aan cafin oo burburiyey masaajida lagu dukado iyo weliba qaburihii dadka dhintay lagu aasi jiray